oo istaaga markuu markuu ka hadlo oo axkaam badan ka hadlo ayuu markaa kadib takbiirta ka hadli doonaa maana takbiirta allahu akbarta wuxuu ukeeni doonaa yani si gooni uga hadli doonaa maana atakbiir buu ku keeni doonaa safxada sideetan iyo lixaad ayuu kaga hadli doona halkaas iyada ku iman doona insha allahu tacala marka rasuulku sal lay wasalam salaada markuu tukanayo waxaa ahaa dhaqankiisa inuu kacbada u jeedsado salaada uu tukanaya ama waajib ha noqoto ama salaad sunna ha noqoto qiblada uusii jeesan jiray nabigu sal lay slam waana amray ummadda oo isagu maadaama uu sameeyey ummaddana waa faray markay salaada tukanayan inay qiblada u jeedsadaan waxay kusoo arooray amarkaasi ku yimid ninkaan sheegaynay hadda aan arrintiisa kasoo warranay nabiga ku aftukaday ninkaasaa waxaa la yidhaahdaa oo kutubta u taqaanaa culimadu yidhaahdaan almusiiu salaata ama musiiu salaati ninkii salaadiisa xumeeyey ninkaa nebigu markuu salaada barayay wuxuu ku yidhi markaad salaada rabto inaad tukato weysada soo dhamaystir horta markaad weysada soo dhamaystirto qiblada usii jeeso allahu akbar kugal salaada saasma marka culimadu way isku waafaqsan yihiin inay waajib tahay qiblada in loo jeeso muran kuma jiro lakiin qola waxay leeyihin shardi maaha laakiin waa qowl shaadi maaha wa kaana wuxuu ahaa sal lay sl nabigu wuxuu ahaa fi safari socodka dhexdiisa markuu socdaal ku jiro safarta dhexdeeda wuxuu ahaa yusallii mid tukada annawaafila salaadaha sunnaha ah wuxuu ku tukan jiray calaa raaxilatihi neefka gaadiidka uu saaran yahay dushiisa ku tukan jiray wa yuutiru wuuna witrin jiray calayha raaxilada gaadiidkiisa dushooda ayuu salaada ku witrin jiray oo witrka ku tukan jiray xaysu meel alle meeshiisa wajahad ay ula jeedsato bihi nabiga ay ula jeedsato sharqan bari wa garban iyo galbeed qorac ka soo bax iyo qorudhac dhan alla dhankay ula jeedsatada nabigu wuu iskaga dusheeda kutukan jiray salawatullahi waslamu caleyh manaa wuxuu halkan ka gudagalay waxaa jira xiliyo layska casiyey qiblada ujeedsigeeda xiliyada layska casiyey waxaa kamid a ruuxa socotada ah ee safarta ah salaad sunna ana tukanayo labadaa in laga helo wa salaadda tukanayana waa inay sunno tahay oyna sii waajibka ahayn waana inuu socoto yahay oo safar yahay gaadiid saaran yahay waxaa yila rasuulka sal alay wasalam markuu socotay oo safar yahay salaadaha sunnaha hasha ama rasiga uu saaran yahay gaadiidkiisa dushooda ku tukan jiray nabig sal lay slam dhinacla dhinacay ula jeesataba hadday xaggaa ujeesato ila markay socoto dhinac kasta ujeesato sooma salaada dusheeda ku tukanaya ayb marka salaada marka lagu tukanayo gaadiidka dusheeda ama hasha dusheeda uu ku tukanayo sujuuddii ma suurowdo rukuucdiina ma suurowdo soo ma yani in sidii la rabay uu u rukuuco istaagiina ma suuroodo wax alla waxaan suuroobi karaynina waa lacag wuu fadhiyaa rukuucdana wuu ishaarayaa wuu yaro tilmaamayaa sujuuddana wuu yaro tilmaamaya saas maana tilmaanta marka waxa waxoogaa baad yaro fooratan rukuucda sujuuddana waad yaro foorarsan laakiin foorarka sujuudda waxaad ka hoosaysiinaysaa midkii rukuuco saas maana yuumi ishaara macnaa ishaaradaasuu nabigu sal lay slam ku tukanayay saas wa fii dalika arrinkaa dhexdiisa oo ah macnaha waxaa kaloo inoogu daray nebigu wuu ku witrin jiray gaadiidkiisa dusheeda witrka macnaha waxaa waxaa la yidhaahdaa waa salaada habeenkii la tukado rakacaadka isdheer tirada isdheer ah ee salaada loogu dambeysiya witrka la yidhahda salaatuleilkii oo dhan oo maca witrkiina witr waa lawada odhan karaa macana marka salaada habeenkii ama qaylaheeda ugu dambeeya ama iyadoo dhan oo maca witrkeedii wadata ayuu nabigu sal lay wasalam hasha dusheeda ku tukan jiray isagoo socota macana wa fii dalika arrinkaa dhexdiisa oo salaada sunnaha ah socoto markaad tahay inaysan shardi ahayn inaad qiblada u jeesato wa fii dalika arrinkaa dhexdiisa ayaa nazala waxaa kusoo degay qawluhu tacala ilahay orahdiisa uu yihi fa aynamaa tuwalluu meel alla meeshaad u jeesataanba fasama halkaas ayuu wajhullah ilahay wajgiisa ahaada yani meel alle meeshaad u jeesataanba waa laydin ogolyaha maana ma salaad kasta dhinacaad qaadishaanba wejiga ilahay baa idinka jira macnaha waa laydin ogolaya waad u jeesan kartaan wy mana ilahay waa idin fasaxa waa idin ogolaaday marka ma waxaa laga wadaa salaad kasta haddaad tukanaysa dhinaca doontaad u jeesan kartaa may taa waa ka socday salaaddu hadday waajib tahay dhinaca loo jeesan kara waa un dhinaca kacbadu kaa laakiin waxaa laga hadlayaa oo aayaddu ka hadlaysaa waa salaada sunnaha oo ruuxa socotay oo safar dhan alla dhankii aad usii jeedo gaadiidkaa saarantaa kula jeedsado waad u jeedsan macna haddii waagaa marka nebigu sal lay slam hashiisa uu saarnaa iyo gaadiidkiisu kolba dhankay la qaabisho uu isaga jeedsanayay salaada sunnaha hadda gaadiidkan la fuulana waa lamid baabuur haddaad saaran tahay salaad sunnaha inaad tukataa doonayso kursigagaa ku tukan saas wey maanaa kursigaaga ku tukan salaatuleylkaagii baa tukan salaadii baa tukan sunnahay baa tukan kursigaaga meel alle meesha kula jeedsada waa mid ku tukan maanaa diyaarad haddaad saaran tahay waa la mid meel alle meesha kula jeedsadaa u tukani maanaa waa salaadii sunnahayd maanaa wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal alay slam axyaanan marmar idaa araada hadduu doono an yatatawaca inuu sunaysto calaa naaqatihi hashiisa dusheeda inuu ku sunaysto hadduu damco istaqbala mid qaabilo ayuu ahaa istaqbala mid la qaabilo ayuu ahaa bihaa hasha alqiblata qiblada ayuu la qaabili jiro u jeedin jiray fakabara markaasuu salaada geli jiro allahu akbar ku geli jiray uma kadibna sallaa wuu tukan jiray xaysu meel alle meeshii wajahahu uu u jeediyo rikaabuhu rarsi yani rikaabku waxa kooraha ama feeriyada feeriyada waa shayga marka la fuulayo hasha ama rasiga la fuulayo layska xijiyo waa rikaab baa la yidhahda layska xijiyo ama matala waxa weeye ha noqdo maxaa dhihi jiran qofal iyo baashii ahayd maxaa yani kii ka hooseysa maxaa la dhihi kabad iyo waxay ahaado ha noqoto ama wax kaleeto oo qaab kale u yaalla ha noqdo waa wax layska xijiyo geela markaa fuulaysa rikaab la yidhahda saas maana marka rasuulku sal alay wasalam marmar wuxuu samayn jiray hadduu doono inuu hashiisa dusheeda ku sunaysto hasha ayuu wuxuu u jeedin jiray xagga qiblada salaadii sunaduu gelaya allahu akbar markuu salaada galo iyuu hashii marka sii deynaya dhanku ula socotay oo socodkiisa u jeeday markaa salaadiisii wuxuu dhammaysanayaa dhinac alla dhinacay la aadaba salaadiisu wadanaya laakiin qibladu uu jeedsaday markuu salaada gelayay waa qaab kale soo maa tii horena maxay ahayd xataa iyadoo qiblada kaala sii jeedaad geli kartaa way salaada salaada sunada tanna maxay noo faa'iidaysay marmarka qaarkood inuu nebigu samayn jiray inuu hasha intuu istaajiyo qiblada u jeediyo salaada uu galo markuu galo kadibna hashii dhankay ula socotay iyo socdaalkiisu dhanku ahaa uu usii daayo salaadiisiina saa ku wata macnaha marmarna saasuu samayn jiray marka labadooda kee banaan labaduba waa banaan yihin sooma a tanna waa samayn kartaa tanna waa samayn kartaa labaduba ku banaan maadaama nabiga ay ka sugan yihin salawatullahi waslamu caleyh wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal alay wasalam yarkacu waata masaladan ka hadlaynay aan ku hormarnay wa kaana wuxuu ahaa yarkacu mid rukuuca ayuu ahaa nabigu sal lay slam wayasjudu mid sujuuda calaa raaxilatihi hashiisa dusheeda ayuu ku sujuudi jiray oo ku rukuuci jiray iimaaan tilmaamid iyo ishaaro ayuuna ku sujuudi jiray bira'si madaxiisa uu ku tilmaamayo oo ku ishaaraya macana waa tii haddaan sheegayno rukuucda iyo sujuudda maadaama aadan hasha saari karin markaad sujuudayso yani waxoogaa ishaaro iyo tilmaan unbaad macnaha rukuucdii sujuudii ka dhigaysa macana laakin waxaan idhi wayajcalu wuxuu yeelayaa asujuuda sujuudii akfada mid ka hooseysa min arukuuci rukuucda mid ka hooseysa laakin sujuuddu waa inay ka hoos marto forarsigeedu rukuucdii waa inay ka hoos marto maalan yani rukuucdii saasay noqonaysa waad ka toostay sujuuddii baad rabtaa sujuudda waa inaad ka hoos fariso oo ilaa aada heerkaa gaarsiiso saas mana waa inay ka hooseyso intii aad rukuucda qiyaasteeda aad ku samaysa maa ayb wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay waslam idaa araada hadduu doono an yusaliya inuu tukado alfariidata salaada waajibka inuu tukado nazala mid dega ayuu ahaa oo gaadiidkiisa ka dega fastaqbala markaasuu ujeesan jiray alqiblata qiblada ujeesan jiray waxaan ka hadlaynay wuxuu ahaa salaada sunaha sooma salaadii waajibka ahayd iyada markuu nabigu inuu tukado rabo gaadiidna uu saaraya dhulka intuu u dego uu qiblada ujeesan jiro salaadiisa si dhamaystira u tukan jiray nabigu sal lay slam saas maana yani waa hasha intuu xidho oo istaajiyo yuu ka degaya salaadii oo qiblada loo sii jeesaday buu tukanaya wuu dhamaystiranaya markaa kadib wuu hashiisa fuulaya socdaalkiisa sii wadanaya nabiga salawatulli waslamu caleyh marka salaada waajibka waa ka adag tahay salaada sunnaha waa meelaha ay isku khilaafsan yihiin salaadaha sunnaha iyo salaadaha waajibka axkaam waxaa jirta axkaamta intooda badan salaada sunnaha iyo midda waajibka waa isku mid xukum kasta oo salaad sunna a loo sheegay midda waajibkaana way leedahay waa inta badan laakin waxaa jira axkaam sunnada ku banaan laakin waajibka aan ku banaan tanaa kamid maala waxaa kamid a masalan istaag salaada la istaaga wayna imaan doontaa adoon dhibku haynin oon meella lagaa haynin baa salaadii sunnahayd fadhiga ku tukan kartaa laakin ajirka unbaa kaa yaraan ajirka unbaa kaa yaraan laakin salaad waajib a adoo kari kara inaad fadhi ku tukanto lama ogola marka meelahay ku kala duwan yihiin sunnada iyo waajibka ay kamid tamaan ayib hadday dhacdo masalan inaad gaadiid saaranta waa masale hadda casrigan ina haysata wa gaadiid baad saaran tahay diyaarad ama baabuur baad saaran tahay in lagu istaajiyo lama ogola adiguna ma wadid maxaa la samaynaya markaas salaadii ma la iska daynaya salaadiina waa baxaysaayo ma sugi karto waktiga inta aad degayso ma shegayso salaadii maan qallayn doonaa baa lama marsa somaalidu yidhahdaan ha markaan dego un baan qallayn doonaa lama ogola inaad qallayso inaad waxaa la rabaa si alla si ay kugu suroodo ku tukato ha hadday taagniin kuu suroobi kartana oo diyaaradda meelaad istaag aad heli kartana istaag oo meesha ku tug hadday qibladii aada garato oo inaad qaabisho ay kuu suuroodana u jeesto hadday kuu suuroobi weydo istaaggu keliya kuu suuroobana istaagga tug hadday kuu suuroobi weydo fadhi keliyaba wax kale aada ku tukan karin waa baabuur masala bas baad saaran tahay ama baabuur kala saaran tahay fadhigaaga ku tug qibladii haddaad qaabili kartana qaabil haddaadan qaabili karinna meeshaad u jeedo laakiin marna salaada waktigeeda in laga dibdoodo lama rabo biayi suura min asuwar xataa haddaad weyso weydo kaba soo qaad waa lagu xidhay xabis baad gashay meel xaarka iyo kaadidu isdhex taalo waa afrike yaad ma masala waxa weeyaan ku jirtaa daahir ma tihi maxaad samayni dhowrka beriyaad xidhan tahay salaada ma dib baad ka tukan doonta maya saa ku tuko inaad soo celisana lagaama rabo limaada fattaqu llaha mastatactum inta ilahay wuxuu yihi karaankiina iga cabsada intaa ka badan miyaad awoodi kartaa intaad awoodi karta oo ilahay ka cabso subxana watacala intaa ka badan ilahay kumaba saarinba subxana watacala saas intaa ka badan alla kuma saara saas weya nabiguna sal ly slam waa ka xadiiskiisa odhanaya idaa amartukum biamrin faatuu minhu mastadactu haddaan amar idin amro amarkaa waxaad ka awoodaan kala imaada bu nabigu sal lay slam waxaad kari weydaanna laydinma farin laydinma farin marka salaadii marnaba lama ogola waktigeeda inuu bato culimadu waxay yidhahdaan fasidu tahurayn biyo uu ku weysaystana waa caro uu ku tayamumana waa muxuu samayn bay dhahan wuu tukan bay dhahan saasuu ku tukan salaadana soo celin dhahan saasa raajix radiyallahu ayib taasi marka waxaynu hadda soo marnay waxaa qiblada ujeestigeeda layska cabsiyey salaad sunnaha markaad tukanayso gaadiidna saaran tahay soo ma oo haddaad doontana qiblada waad iska dayn kartaa ujeestigeeda haddaad doontana intaad gaadiidka istaajiso yaad ujeedsan kartaa macna ayib taas waan soo marnay kii labaad oo qiblada laysku cafiyo waa tabar wa amaa fii salaati alkhawfi salaada khawfka cabsida salaadeeda cabsidii ashadiidi ee daray khawf daran iyo cabsi daran markay jirto salaadeeda salaada aad tukanaysahay faqad sanna wuu jideeyey sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu u jideeyey liummati ummadiisa wuxuu u jideeyey an yusalluu inay tukadaan rijaalan xaalo ay yihiin kuwa taagtaagan qiyaaman oo ku taagan calaa aqdaamihim lugahooda ku taagan rijaalan xaal ay socoto yihiinoo yani rijaalka waxaa la yidhahdaa waa jamcu rajil rajilkana waxaa la yidhahdaa waa ruuxa lugta ku socon laba lugoodka ah yani fain khiftum farijaalan aw rukbaanan soo maahayn farijaalan aw rukbaanan rijaasha marka waxa weeyaan waa ciidanka lugta ku socon ruux kastoo lugihiisa adeegsanaya ayaa waxaa la yidhahdaa rajul jamciisuna waa rijaalan rajul oo ninka ana waxaa lagu jamciyaa isagana rijaalan marka jamcu waa ismi laakiin mufradkay ku kala tagaan waa saas macana mufradka ninka waxaa la yidhahdaa rajul mufradka ruuxa socotadee lugta marka loola jeedana mufradkeeda waxa la yidhahdaa rajil oo jiimka lahoos dhigo jamcuna waa ismiyadoo labadu waxay ku yimaadaan rijaalan iyo rijaalan bay ku yimaadaan saas macana marka tan waxaa laga wadaa waa lugta wey faqad sanna waa jideeyey nebigu sal lay slam liummati ummadiisa wuxuu u jideeyey an yusalluu inay tukadaan cabsi daran markay jirto rijaalan markay socotada yihiin oo lugaynayaan qiyaaman ayagoo taagtaagan inay tukadaan calaa aqdaamihim lugahooda ku taagan aw amase rukbaanan ayagoo wax saaran inay tukadaan sooma jeedaan rukbaanan bay muqaabilkeeda tahay way kasoo horjeedaan rijaalan ayib aw rukbaanan ama ayagoo wax saarsaaran mustaqbilii alqibla xaalo ay yihiin kuwo qiblada usii jeeda aw hayra mustaqbiliiha ama kuwo aan usii jeedin ama qiblada ha usii jeedsadeen ama ayna usii jeedin way tukan wa qaala wuxuu yihi nabigu sal ly slam wuxuu yihi ida ikhtalatuu hadday isdhex galaan ciidankii muslimiinta iyo gaaladii hadday isku dhehmaan oo seefta laysula tago gacanta laysula tago fainamaa huwa isagu shanigu arinku wuxuu noqonayaa lagaa rabo atakbiiru allahu akbar iyo walishaaratu tilmaamid bira'si madax oo lagu tilmaamo dagaal baad ku jirtaa oo dagaalkii waa waktigay dhaan fuqahadu ida altaxama alxarbu markay dhaan way maana dagaalku markuu hiliboobo hiliboobu waxa weeyaan markuu sida hilibkii la dhex galo oo labadii ciidan ayna kala baxsanayn xaaladaas oo kale waxaa lagaaga baahan yahay salaaduna waktigeedii soo galay inay baxaan baxdan oo waktigii dhamaadan aad ka cabsanayso waxaad allahu akbarna waa dhihi madaxana waad ku tilmaamay waad la dagaalami saas maa orodka iyo cararka iyo yani rogaal celinta iyo waxaas salaadaada burin maayo hadday kuu suurowdana qiblada u jeesto haddii kaleetay kuu suurooba ha u jeesanin orobkaaga ku tuko lakin maxaa lagaa rabaa allahu akbar dhe salaadii markaad geli allahu akbar markaad tidha hadday kuu sira faatixada waad rukuuci rabtaa soo maha madaxa u saadhe waad sujuudi rabtaa soo maha madaxa saadhe bas ka soco saas wa macana yani haddii xaaladaa la saamixi waayo salaadii la daayo oo la dib dhigto bal ninkii baabuurka saarnaa ka warrama ninkii dagaalka ku jira haddii la saamixi waayo salaadda waan kadib dhiganoo dib baan ka qallayn doonaa bal ninkan baabuurka saarane xariifkaa ka warramaysa soconayma salaad la dib dhigma salaad waktigeeda khiyaar ahaan looga dib dhigi karo ma jirta way macana marka yani cabsida daran marka jirtaas waa cabsida daran macnaha waa goobaha dagaalka waa goobaha dagaalka macana salaatul khawfka kamuus hadla sheekh laakiin kutubta fiqigaa ka hadasha isagu qeybta uula jeeda waxa weeyaan in yani salaada istaagii iyo qibla ujeedsigii qibla ujeedsigii in layska cabsiyey salaada khawfka salaada cabsida waa salaada goobaha dagaalka macnaha lagu tukado saas macna وكان وحوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدي هذا أيها ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق هي والمغرب انت أرض حيثة قرح نع هي قرح كصبح قبلة قبلة قبلة منك لو شيء سنة وانت أرض حيثة قرح كصبح هي قرح نع ملك هودا أرض حيثة ونوى بشيء سنة طيب والله شو أقول ذلك ما بين المشرق والمغرب أي قبلة أصح والرين مدينة iyo in alle inta la jihadaa waxaa kaloo la mid ah inta kasoo horjeedo oppositooda oo inagoo kalea masalan madiina xaggee ka jirtaa kacbada ama maka dhankee ka jirtaa shimaalka ka jirtaa waqooyi inagu dhankee ka jirnaa koonfur baan ka jirnaa marka waa iska soo horjeednaa sooma qibladii baa inoo dhaxaysa ayaga marka qibladoodu waa inta u dhaxaysa qorax ka soo bax iyo qorax udhac inagoo kasoo horjeednana qibladeenu waa inta udhaxaysa qorax kasoo baxa iyo qorax udhaca inta haddaad qaadisho qibladii waad ujeeda ayb laakiin ruuxa qorax kasoo bax ka jira qiblada oo bari ka xiga qiblada asaga qibladiisu xaggee noqonaysaa maa bayna maa bayna ashimaali waaljunuub inta udhaxaysa galbeed waxaan dhihi laha macnaha waxa weye waqooyi iyo koonfur inta udhaxaysa isaga qibladii qibladiisa macna ruuxa koonfur ka xigana isaguna waa lamid isaguna kaa hor lamid leanna waa iska soo horjeedaan labadii iska soo horjeedaba waa isku xugun saama u garateen labadii iska soo horjeedaba waa isku xugun yani waqooyiga qolada ka xigta iyo koonfurta qolada ku xigta ka xigta waa isku xugumo waa maa bayna almashriq waalmaqrib qolada bari ka xigta iyo qolada koonfur ka xigtana waa isku xugumo waxay noqonayaan qibladoodu maa bayna ashimaali waaljunuub saasay noqonayaan macna saas ayib qolada marka qibladoodu saa noqonayso waa dadka kacbada ka fog waay laakiin ruuxa kacbada arkaya fuqahadu waxay isla ogol yihiin isagoo waxaa laga rabaa inuu kacbada isku aadiyo waa ruuxa kacbada arkaya oo indhaha ku haya oo meesheedii taga way macnaha inuu kacbada isku aadiyaa laga rabaa waxaa dhacda masalan masaajidku markuu saa u wareegsan yahay marmarka qaarkood dadku inay kacbada garab maraanoo masaajidku ila kacbadu hareeraha ka jira sooma marmar baa dadka qaarkood waxaa dhacayso inay wejigooda ay kacbada garab marto garab marto marka waxaa la rabaa haddaad kacbadii arkayso inay wejigaaga ku aad ku aadisaa la rabaa haddaadan arkaynin jihada ay kaa xigto oo dhan baa qiblo kuwa ayb wa qaala jaabirun jaabir wuxuu yihi radia allahu canhu kunaa waxaanu ahayn bu yihi maca rasuli lahi sal alay waslam rasuulka la jirankiisana rasuulkaan la soconay fii masiiratin socdaal dhexdiisa aw sariyatin ama ciidan yar dhexdiisa sariyada waxaa la idhahdaa waa ciidanka yarkaa ee inta badan gaadmada loo isticmaalo gaadmada ciidan aan badnayn ayaa sariyo la dhaha saasa maa sida ismu saraya inta badan culimada maqaasida yani siiradii nabiga sal alay slam iyo ka waranta waxay u adeegsadaan sariyada ciidan la diray oo nebigu uusan la soconin salawatulli waslamu aleyh sariya haddii ciidanka uu nebigu la socdona waxay u adeegsadaan azway u adeegsadaan azwa hadduusan la soconina sariya dhaha sariya marka waa ciidan yar oo nabigu diray sal lay slam cadadkiisa intu dooniba hala yidhahde fii masiiratin aw sariyatin ama ciidan yar baan ku jirnay oo nabiga la soconay salawatullahi wasalaamu caleyh faasaabanaa waxaanu na helay oo na asiibay haymun yani daruur daruur yani cirkiibaa xidhnay oo daruur xidha wey macna fataxaraynaa waan dadaalnay wakt yani maxaan ku maxay ku dadaalayaan waxay ku dadaalayaan qibladii inay gastaan bal dhankay ka xigtay fataxaraynaa waan dadaalno waxaan ku dadaalnay bal qibladii dhankay naga xigto inaan garanno wakhtalafnaa waan isku khilaafnay fi lqiblati qibladii baan isku khilaafnay nin walba meel buu ku dhuftay macnaha way salaleen baan umalayna way salaleen dadku markii macnaha cirku intuu xidhmo khaasatan roob da oo kale marmar bay qibla- qibladu kaa lugi oo dhinacay kaa jirtaanan garan yahay haddii cirku uu saydan yaho daruuro lahayn way garan lahaayeen saa meeshay qibladu ka jirto soo saas maa leanna xidigihii baa muuqda soo ma xidiguhu yani waa yani waa binajmi yahtadu hum yahtaduun siduu ilahi yidhi waa lagu hanuunaa oo jihooyinkaa lagu kala gartaa marka cirku markuu xidhan yahay laakiin xidigihiina ayna muuqanin ruuxuna uu salalo waxaa laga yaabaa inuu macnaha qibladii garan waayo taasaa ku dhacday marka waan dadaalnay waxbaan fiirfiirinay waxbaan macnaha qiyaasnay taxarigu saa wey qibladii baa marka isku khilaafnay ninba meel buu ku dhuftay war meeshaaday jirtaa war mehe xagga inaga xisa war mehe xagga ninba meel buu ku dhuftay ayib fasallaa wuu tukaday kullu rajulin nin walba oo minna annaga naga mida calaa xidati goonidiisii u tukaday horta ina kala wadiya layidhi marka buuloba goonidaada u tuko meesha kula quman u tuko saas wey macana leanna mar haddayna kula qumanayn ninkan qibladiisa uu sheegayo mid kale kuu muuqato maxaad ugu xidhan meesha dadaalkaagu ku tuso inay qibladii jirtaad u tukan saas macana hadduusan kaa xogaalsanayn hadduu kaa xogaalsanay isagaad raaci ama masalan yani adigoo kale hadda meeshan idinku yimi ninka gurigii nin gurile haddaad u timaado gurigiisu kaa war qiblada halkaasaa loo jeesadaa kaagama furna inaad tidhahdo war ilama qumane xagga xaggaa loo jeesadaa wax kuu furan maa leanna uu kaa xogaalsan yahay ha laakiin markaad isku xog tihiin oo aad garashadiina iskumid tahay wey marka macnaa nin walba goonisu u tukanay macnaa nin walba marka goonihiisu u tukanay fajacala wuxuu bilaabay marka wuxuu bilaabay axaduna midkana ruux kasta wuxuu bilaabay yakhudu inuu jeexo bayna yadayhi hortiisa inuu jeexo meesha ka horeysa ayuu xariiqin saa ugu jeexay dhankuu u tukaday wey macnaa dhankuu u tukaday buu nin walba xariiqay linaclama inaan ogaano daraaddeed amkinatana meelihii aan ku tukanay iyo dhankaan u kala tukanay hadhow baa la rabaa ninka khaldaba iyo ninka saxmay in la kala garo soo ma nin walba meeshuu u jeesadaybu marka xariiqinsaa umariyay ha waxaa la sugayaa marka ama cirku inuu faydmo ama waagu baryo oo qiblo aan lagu muransanayn laysla galo ninkii khaldamay iyo ninkii saxmay si markaa loo kala ogaado fajacala wuxuu bilaabay axaduna midkana yakhudu inuu jeexo bayna yadayhi hortiisa inuu jeexo linaclama inaan ogaano daraaddeed amkinatana meelihii aan ku tukanay boosaskannagii aan ku tukanay falamaa asbaxnaa markaan waa bariisanay ayaanu nadarnaahu fiirinay habkii seexdintii baan fiirinay macana ruux walba seexdintiisii baa loola tagoo la fiiriyey faidaa markaaba waxaaba nagu soo kediyo si kada aan nula kulanay faidaa markaaba naxnu anagu sallaynaa waan tukanay calaa gayri lqiblati qibladii dhankeedii dhan aan ahayn baan u tukanay qibladii waan gafnay in walba dhankuu u tukaday markii la fiiriyey waan khaldanay oo qibladii meelaan ahayn baan u jeesanay oo salaada nabi u tukanay fadakarnaa waan sheegnay markaa nabigu lama socdo salawatullah waslamu calayh guud ahaan ciidanka nabigaa la socda laakiin ciidan yaroo gooni loo saaray wey iyaga jaabiriyuu la socdaa marka ciidankii yarkaa ee goonida usocda nabigu la soconin wey waxay arrintu qabsanaysa lanna rasuulku hadduu la socdo rasuulka unbaa markaa goyn lahaa sooma way kaga damba uga dambayn lahay laakiin lama socdo marka ayib marka wuxuu yihi fadakarnaa waan sheegnay dalika arrinkaa wixiina qabsaday iyo saan yeelnay baan linabi sal lay sl nabiga u sheegnay waa markaa markay u yimaadeen kadib falam yamurnaa muusana amrin nebigu bilicaadati salaadii inaan soo celino nama farin inaan salaadii dib u tukanno oo soo celino nama farin nabigu sal lay slam wa qaala wuxuuna yidhi qad ajza'at way gudday salaatukum salaadiinii waa gudday salaada xilkeeda idinka dhac waajibkii waa idinka gudday wax kalena laydinkuma laha rasulku sal lay tanna maxayna bartay ruuxii salalo qiblada garan waayo dhinacay ka jirtaba inuu ijtihaadayo o dadaalayo dhankuu ka badin waayo dhankuu u badiyo oo malhiisi u bato isaga tukay hadhow hadday soo baxdo in uusan inuu dhinac kalada u tukaday salaaddii soo celin male ayib hadduu intuu salaada ku jiro uu garto inuu khaldan yahay mise samaynaya salaaddii markuu dhammeeyo hadduu garto garanayo soo celin male salaadaas laakiin intuu salaaddii ku dhex jiro weli uusan dhammaynin baa waxaa soo baxday inuu dhinac kalada u jeesaday muxuu samayn isagoo salaada ku jiro jeesanay salaada intii qiblada dhinaca qiblada dhinacaan ahayn u dhacdayna waa sax intii kale u laabnayd unbuu ku dari salaadiisina waa dhamaysanay daliilkeedu awey middaa iyada waa ka waa xadiiskii noo soo socday wuxuu yihi wa kaana sal lay sl nabigu wuxuu ahaa yusallii mid tukada ayuu ahaa naxwa bayt lmaqdis baytlmaqdis xaggiisuu u tukan jiray walxaal alkacbatu kacbaduna bayna yadayhi ay hortiisa tahay waa markuu joogay magaalada maka maka intuusan nabigu ka hijroonin salawatullahi wasalaamu caleyh oo uu maka joogo ayaa wuxuu nabigu jeclaa horta qiblada loo jeediyey markii hore waxay ahayd baytlmaqdis u jeesanay baytlmaqdis yani yani xaramka xaramkii macnaha waxa weye waxaan dhihi laha macnaha yani rusushii hore nabiyullahi muusa iyo rusushii hore meeshii laga soo deri jiray waa sham filistiin bayt lmaqdis marka inuu u jeedsadaa nabiga la faray salawatu waslamu aleyh ayib maka markuu joogo baytulmaqdisna u jeedsan layay wuxuu qalbiga ka jeclaa in kacbada loo jeediyo oo qibladii aabihii ibraahim ah qalbiguu ka jeclaa laakiin waxaa la yidhi baytulmaqdis ujeed markaasu wuxuu samayn jiray si uusan kacbadana uusan yani ujeedsigeeda u waayin baytulmaqdiskii la farayna su isu waafajiyo yuu wuxuu samayn jiray baytulmaqdis dhankuu kacbada ka jiro mooye dhanka kale intuu iska taago kacbada buu hal mar u wada jeesan jiray ma la fahmi masale waxa weye haddii lagu yidhaahdo labadan shay oo baseerigu halkaa yaalla kaa u jeesta haddii lagu yidhaahdo halkanna aada joogto kan la joog suurtagal makuu tahay labadaba inaad u wada jeesto ha xaggana aad iska taagi kii lagu farayna waad ujeedaa waa baytulmaqdis dhankiisaad usii jeedaa kacbadii uu jeclaana dhankeed usii jeedaa dhankanuu ka maraya marka saas maana marka saasaa laga wadaa wa kaana sal alay sl nabigu wuxuu yusalli mid tukada naxwa baytulmaqdis buu u jeesan jiray oo u tukan jiray walxaal alkacbatu kacbaduna bayna yadayhi ay hortiisa tahay yani ayaduu kusii jeedaa oo hortiisa taagan baytulmaqdisna waa usii jeeda ayib goorma ayuu saa yeeli jiray qabla an tanzila intaysan soo degin hadihi alaaya aayadan intaysan soo degin oo ah aayadii nabiga lagu